waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali wararka maantana waxaa ka mid a baaritaano gaara oo loo saaray inay soo baaraan dembiyo dagaal oo la sheegay inay ku kaceen ciidamada sida gaarka u tababaran ee australia ee ka dagaalamayay dalka afghanistan ra-isul wasaare scott morrison waxa uu la hadlay madaxweynaha la doortay ee dalka mareykanka joe biden iyagoo arrimaha ay ka wada hadleen ay ku jiraan xanuunka covid nteen iyo siyaasadda isbedelka cimilada baare gaara ayaa loo magacaabay inuu soo baaro dembiyo dagaal oo la sheegay inay ku kaceen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkan australia oo ka dagaalamaya dalka afghanistan ra-isul wasaare scott morrison ayaa sheegay in wararka ku saabsan eedahan oo loo dhiibay madaxa sare ee ciidanka xooga dalka australia angus campbell ee maalintii jimcada ee bisha lixda oktoobar faahfaahinteeda lasii dayn doono asbuuca soo socda guddi kale ayaa sidoo kale la aasaasay si ay usoo baaraan jawaabta ciidanka xooga dalka australia ay ka bixiyeen eedahaasi dowladda victoriana waxa ay sheegtay inay lacaga dheeraada ku bixinayso nidaamka caafimaadka xanuunka dhimirka kaasoo la sheegay in lagu hagaajinayo nolosha tobanaan kun oo dadka reer victoria ah ku dhowaada sideed boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar ayaa lagu qarash garaynayaa nidaamkaasi caafimaadka xanuunka dhimirka lacagahaas oo lagu soo bandhigi doono miisaaniyadda gobolka oo lasoo bandhigi doono labaatan iyo afarta bishan sanduuqaas lacageed ayaa waxaa ku jira afar boqol iyo sagaashan iyo laba milyan oo dollar oo lagu bixinayo boqol iyo labaatan sariirood oo markaasi dadkaasi lagu daaweynayo oo la dhigi doono magaalooyinka melbourne iyo gelong tan ayaa imaneysa iyadoo gobolku uu diiwaangeliyey maalintii saddex iyo tobnaad oo wax kaysa aan laga helin cidna xanuunka aysan u dhiman gobolka new south welesna maalintii shanaad ayaan wax kaysasa oo coronavirus oo gobolka gudihiisa la isugu gudbiyey aan laga helin hase yeeshee shan kays ayaa laga helay dad dalka dibadiisa kasoo noqday oo hoteelo ku jira australiana waxa ay wajahaysaa baa layidhi cadaadis caalamiya oo ah inay ogolaato in wasaqda hawada lagu sii daayo eber laga dhigo marka la gaaro sanadka labada kun iyo kontonka shanta dal ee ugu waaweyn ee australia ay wax u dhoofiso ayaa doonaya iyagu in wasaqda hawada ay warshadahooda u gudbiyaan ay eber ka dhigaan marka la gaaro kalabarka qarniga tan ayaa imaneysaa kadib markii joe biden loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka mareykanka gobolada dalkan australia iyo ganacsatada iyo hay-adaha kala duwan ayaa sidoo kale samaystay yool ah in labada kun iyo kontonka ay eber uu gaaro qashinka hawada ay kusii daynayaan mar uu la hadlayay madaxweynaha la doortay ee dalka mareykanka ra-iisul wasaare scott morrison ayaa kala hadlay caqabadaha ama dhibaatooyinka horyaala labada dal dhanka kalena gabar soomaali australiana ayaa loo diiday in laga kireeyo guri iyadoo lagu yiri dadka madowga kama kirayno sacdiya maxamed ayaa waxaa lagu yiri kaa kirayn mayno guriga maadaama aada madow tahay hadda waxa ay ka fiirsanaysaa inay dacweyso shirkadaasi iyadoo intaa ku dartay inaysan garanayn inay weligeed dambe shirkada guriga kireynaysay ay mar dambe isticmaali doonto gabadhan oo sideed iyo toban jira ayaa qorsheynaysay in iyada walaasheed iyo gabar kale ay guri ka kiraystaan applicationka air b n b loo yaqaano iyadoo doonaysay inay u dabaaldegto dhalashadeeda balse waxay sheegtay in aysan arintan aamini karin waxaan hore usii bixiyey ayay tiri kalabar lacagtii haweentii guriga lahayd ayaa iisoo jawaabtay dhowr maalmood kadib haweentii guriga lahayd ayaa u sheegtay sacdiya oo ku tiri haddii aad madow tahay naga raalli ahow kuma qaabili karnaama guriga kaa kirayn mayne fariintaas ayaa ahayd mid sacdiya madaxa xanuujisay ma qaadan karno arrintan ayay tiri waa cunsuriyad cad gaar ahaan waqtiga lagu jiro waan idin dacweyneynaa ayay qoraal ugu jawaabtay shirkadda air b n b laakiin derek nolan oo u hadlay air b n b ayaa u sheegay s b s in ujeedada shirkadu tahay in la abuuro duni cid kasta ay si siman wax ugu leedahay takoorku ma aha wax la aqbari karo ayuu yiri boosna kuma laha bulshadeenna haweentaasna waanu ka xirnay akoonkii waa haweenta guriga karaynaysae waana sii baaraynaa arinta air b n b waa ab qof kasta oo doonaya inuu gurigiisa caadiga ah sida hoteelada u kireeyo waqtiga uu rabo ama qeyb ka kireeya dad kale air b n b na wuxuu isku xiraa qofka guriga leh oo kireynaya iyo kan kiraysanaya waana shirkad aada u weyn oo caalamka oo dhan ka jirta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho